Dibadbaxayaasha waxa ay u badan yihiin carruur iyo haween, waxaana ay aad ugu xun yihiin dil loo geystay wiil da'diisa lagu sheegay tadhawo ilaa siddeed sano oo la sheegay in deegaanka Xawaale ay ku dileen rag uu ka mid ahaa wiilka geeriyooday aabbihiis.
waxaa ka dhacay qolo la yidhaaho takfiir oo masaajid gaara leh goonin u dugtaan keligooda ayaa waxaa sameeyey wiil yaroo sakiir ah oo ama laba iyo toban aan ku qiyaasaayo toddoba sano sida dadka ay sheeg toddoba sano lagu qiyaasaayo da'diisa in ay maaragtaa ooy maaragta ay dileen meerjiyeen wooyana ku rideen gacmahana gadaal gadaal u xireen siila ku xireen sababta ay u dileenna haddii la baarbaaray waxaa la sheegay ama xogteeda la helay wiilka aabbihiisa waa takfiirtuu ka tirsan yahay marka waxay u dileen wuxuu soo cunay meel tacsiya ah ee abootadiisa dhimatay ee wiilka abootadiisa dhimatay tacsidii uu tegey saad ugu cuni kartaa meesha tacsida oo tatcunta saad ugu cuni kartaa aaweeda in cunugaas loo dilay aabihiisa iyo qoladii kalanta takfiirka ahaa inay dileen nawbiyana kusoo rideen saas ayaa ka dhacday markii laswarsaday waxaa soo baxday in uu aabihiisa iyo qolada lamid a takfiirka inay go-aankooda saas ahaa webigana ku rideen markii la tallaabo qaaday ee wixii leeswarsaday ee warkii dhan haddii rag iyo dumar isuda banaanbax weynna ka dhacay ee dooni mayno takfiir dooni mayno takfiir saqi sakiir dila dooni mayno shacabkii oo dhan xalay ilaa afar sac ku gaaray berigi ilaa laba sac ku gaaray haddii amnigii uu baarbaaray oo orod galay leex qafoo takfiirka ah oo aabihiisana uu ku jiro ayaa la soo qabtay iyagoo baxsad ah waxaana laga soo qabtay tuulada raqaylow howdkeeda ayaa laga soo qabtay iyagoo sii dhumaalaysanaya haddana waxay ku jiraan gacanta ciidamada beeled cumehe jooga xawaadle ay gacantooda ku jiraan waxaana loo gudbin doonaa maamulada naga sareeya masaajidkii ay ku tukunaayeen takfiirka ayaa lama lamayeeraha iyo dhista laga qaaday lagana dhigay dhul caadi ah masaajidkaas oo bulshada dhan ay diideen beeshoo dhan ay diideen ummadda dhan culum caamada iyo khilaaftada ay diideen taas aageed masaajidkii oo dhulka la dhigay oo iyaga ay ku tukuneen gaarkan u ahaa